warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
siisaa duudbaxa maantay aad ku qabateen magaalada garbahaare iyo cidda ka qayb gashay iyo waxa ujeedku u ahaa
waxay ahayd banaanbaxan waa mid socon doono ilaa ujeedadiisa aan ka gaarno mid socon doono weeye laba munaasabadood oo midna diida ah midna taageero uu ahaa haye maxay kala ahaayeen marka midda koowaad waxay ahayd etoobiya hanaga guurto iyo amisom waxqabad ma laha hanaga guurto waa gartay
midda labaadna waxay ahayd halo ha waa ku maqlaa iwad etoobiya hanaga guurto etoobiya hanaga guurtoy midda koowaad ahayd ma doonayna dooni mayna etoobiya haye annaga hadda amison dooni mayna waa niri laakiin amisonta nala degan oo gobolada jubbooyinka la dhaha degto waa kenya etoobiya ma ana kala reebin amison hana dhaaftaan nidhi haye
taas taasay ahayd oo diiday ahayd aan uga soo horjeedno amison ama etoobiya ilaa aan aragno waxqabad ay leedahayna joojin mayna mudaaharaadkaas
waa tahay marka amisom waxyaabaha ku diidantihiin maxaa ka mid a
amison waxyaalahaan ku diidanahay waxaa weeye sideedaba wixii loo idmaday kuma jirto kooxayn iyo kala qaybin iyo dhibaato iyo urura abuur bay ka shaqaynaysaa xaalufinta dhirtay ka shaqaynaysaa dhirti waa xaalufisay dhibaato dhan oo ayadaa ka shaqaynayso dadkay kala qaybinaysaa bulshaday iska horkeenaysaa wixii loo idmaday wadanka nabad ilaalin bay u timid barnaamijka nabad ilaalinta keliya kuma kuma eka
haye waxyaabaha kale oo
waxay ilaalisana garoonka unbay degantaho oo garoonkaas unbaa diyaarada kasoo degaana wax kale oo waxqabada kumaana arag haye qodob waa kaas
qodobka kalena qodobka kale waa waxa weeye xildhibaanada dawladda federaalka maalin dhaweyd mooshinta ay ka diyaariyeen jubba oo ahaa inay kala direen xildhibaanada beenta hofeega oo lagu abaabulay meeshaas laga abaabulay ina ina inaan taageerayno xildhibaanada go-aankooda inaan taageernay haye marka xildhibaanada go-aankooda muxuu idinkula muuqdaa
aada iyo aad buu ilo noola fiican yahay waana soo dhaweynaynaa waana ku kalsoonnahay wax ka jirana male jubbo dadkaa lagu xasuuqaa wax ka jiro ma jiraan waa meel dadka soomaalida ah lagu dhibaateeyo gobolka goboladan dadka degan oo dhan lagu dhibaateeyo wax loo dhan yahay ma aha shidib heshiisiin baa loo baahan yahay dadka in laysu keenaa loo baahan yahay fadqalalo kaloo la abuurahayo weeye xildhibaan u dhiska xildhibaanada looma dhama la dhisahayo marka waxaan taageeraynaa go-aankii ay soo jeediyeen xildhibaanada federaalka
waa tahay marka banaanbixi maanta marka laga soo tago ururada bulshada yaa kale oo idinkala qayb galay ururada bulshada waa nala joogeen ciidamadannadu waa nagu dhex jireen laakiin waxay ilaalinhayeen kor bay naga ilaalinhayeen oo waxay ilaalinhayeen waxa qulqulada inaysan dhicin waana waa joogeen laakiin ururada bulshadoo dhan waa u dhammaayeen wax ka maqnaa ma jiraan ururada bulshada wix urur sheegto ama nooc kastaba ganacsi ha ahaado urur dhalinyaro ha ahaado urur haween ha ahaado bulshada rayidka oo dhan waa u odayaasha duurtida waxa dhan waa u dhammayn haye
wa kaaso waa loo dhammaa waa loo dhammaa maxaa marka dawladda federaalka aada ugu baaqaysaan
waxaan ugu baaqaynaa iyadaa keentay iyadaa keentay mandate bay ku joogaan mandatekay ku joogaan nabad ilaalintii loo idmaday inay ka soo baxaan iyo inay muxuu ahay de dalku dawlad buu sheegan hayaa dadku dawlad buu sheegan hayaae dawladanada iyo calankan calanka soomaaliyeed inay ilaaliyaan inay muxuu ahatay ka dhowraan shisheeyaha kusoo duulay oo wax ilaahay abuurtoo dhibaato in aan ahayn aan ka shaqaynaynin inay dawladdu ka hadasho indhahana ku qabataan rabnaa
gobolka mararka qaar waxaa ka dhaca duqeymo ciidamada kenya ay ka geystaan meelo ka mida gobolka sida beled xaawo oo kale arrimahaas banaanbaxa mauga hadasheen
duqeymaha waxaan ka hadlaynaba oo amison ay nagu samaynayso weeye xoolahay duqaysaa bulsha rayidkay duqaysaa guryahay duqaysaa horiyaasha oho baadiyaha waxa weeye meel hadday wax uga soo dhacaan waxay ka aargoosanaysaa shacabka dego ee gobolka jado ama jubbooyinka oo dhanba ha ahaatee kismaayo iyo bu-aale iyo inta xuduud leh oo dhan bay ka aarsanaysaa haddana waxayba keentay inay dhisto xuduudi gedo ay lahayd oo buulaxaawo dhexdeeda ay marinayso dhul ay leedahay waa dhisaynaa oo dadkiina caburisay ay qaadatay soo qaadatay baabuurta gaashaanan iyo diyaarado oo tiri xoog baan ku dhisanaynaa marka taasna waa kasoo horjeednaa ay kenya nagula kacayso
maxaa ku baaqaysaa marka ugu dambeyn waxaan ku baaqaynaa dalka annagaa iska leh soomaali soomaali baa leh inay muxuu ahatay daris wanaagga naga dhexeeya iyo xuduudaha ilaaliso dhulkii jamciyadda qurumaha ka dhexeeya yay leedahay xuduud kasta waxay leedahay dhul seer ah oo kala qaybiyo dawla muxuu ahatay labadaas dawladood way soo dhaaftay waxay ku dhex jirtaa hadda waxay ku dhex jirtaa gobolka gado qaybo ka mid ahay gashay degmada buulaxaawo waxaan ku baaqaynaa way ka hadashay oo amnigaa ka hadlay wasiirka amnigaan umalaynhayaa iyo xildhibaanaha ka hadlay arrintaas inaan la yaraysanin in dadku ciidiisa iyo caradiisa dawladuhu ay kala leeyihiin haddana dawlad baa yaa jirto in muxuu ahatay kenya lagala xisaabtama dhulka ay soo gashay dhul kalay rabtaa gudaha inay geliso dhamasay rabtaa ceel waaq bay rabtaa dhulkii dhulkii muxuu ahatay ceelka loo siiyo laga soo ceshaday bay rabtaa gudaha inuu u galo kenya siyaasada waaweyn bay ciyaaraysaa waa in muxuu ahatay laga hadlo qofkii soomaalinimo ku jirto ciidanada wixii ku soo xadgudbo ay aan si wada jira soomaaliya uga hadasho soomaali soomaali baa leh